ra-iisul wasaaraha dalka lubnaan sacad xariiri ayaa sheegay inuu dib u dhigay istiqaaladiisa uu horay uga sheegay dalka sacuudi arabiya taasoo khalalaasa siyaasadeed ka abuurtay dalkaasi sacad xariiri oo warfidyeenka kula hadlay magaalada bayruud ayaa sheegay inuu dib u dhigay iscasilitaankiisa ka gadaal markuu ka dalbaday madaxweynaha dalkaasi lubnaan si uu wadatashi badan u sameeyo laqad caradtu alyawm istiqaalati cala fakhaamati ra'iis waqad tamanna calaya sacad xariiri ayaa yidhi maanta waxaan iscasilitaankeyga u bandhigay madaxweynaha dalka waxa uuna ii rajeeyey inaan sameeyo wadatashi badan oo ku aadan arrinkaasi aniguna waan aqbalay inaan dib u dhigo si ku meel gaar ah si aan u guda galo wadatashi dhab ah qaybaha dalka sidoo kale sacad xariiri ayaa si adag u yidhi dalkaynu aynu jecel nahay waxaan u baahan nahay xaaladda aan marayno dadaallo gaar ah si aan u wajahno caqabadaha nagu xeeran si aan meel isaga dhigno buu yidhi dagaalada iyo loolanka gobolka ka jira can alxuruub wa can isiraacaat alkhaarijiya
dhinaca kale ra-iisul wasaare sacad xariiri ayaa goordhow boqolaal qof oo ka mid ah taageerayaashiisa kula hadlay afaafka hore ee gurigiisa kadib markii ay soo buuxdhaafiyeen halkaasi ra-iisul wasaare xariiri waxa uu yidhi hal kelimad baan ku soo koobaya hadalka aan idin dhihi lahaa taasoo ah aad baad u mahadsan tihiin sida aad u muujiseen dareenkiina dhab ahaantii buu yidhi sacad xariiri qof kasta oo lubnaan ah waxaa laga doonayaa inuu xoogga saaro ilaalinta dalkeena iyo nabadgelyadiisa tallaabada uu qaaday ra-iisul wasaaraha dalkaasi lubnaan ayaa timid kadib markii uu xalay ku laabtay magaalada bayruud caasimadda waddankaasi sacad xariir oo iscasilitaankiisa ka sheegay magaalada riyaada ee dalka sacuudi arabiya bishaan horaanteeda ayaa sheegay xilligaasi inuu isku casilay faragelinta dowladda iiraan ay ku hayso dalkiisa iyo inuu ka baqay in la khaarijiyo naftiisa ra-iisul wasaaraha dalkaasi lubnaan oo muddo laba toddobaad ah joogay dalka sacuudi arabiya ayaa booqday dalalka faransiiska iyo masar maalmihii la soo dhaafay isagoo wadatashi la yeeshay madaxda dalalkaasi xuseen saxnuuni v o a kahira